أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkafiinimo qarax khasaaraa lagu gaasiyey kufaarta xabashida itoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool xukuumadda addis abab ayaa ka qayladhaamisay weerarada jabhadda faano ay ka filisay gobolka axmaarada ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad bandhig cilmiyeed ah oo ka dhacday xarunta macadka khaliil ibnu axmed ee degmada buqa qable askarta dowladda federaalka itoobiya ayaa isbaarooyin soo dhigtay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya ardada rawdada aan manhal ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxabeenimo talaada saddexda bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan toddoba kusoo dhowaada qodobada warkaasu faahfaahsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey askarta xabashida itoobiya ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta waxay maanta howlgal qarax ay ka fuliyeen afhaafka hore ee degmada waajid qaraxaasi waxaa lala helay gaari uuraal ah ay la socdeen askarta kufaarta xabashida itoobiya iyadoona halkaasi ku burburay gaariga uuraalka ah waxaana bakhtiga dhaawac ku noqday askartii la socotay gaariga qaraxa lala helay xukuumadda addis ababa ayaa ka qayladhaamisay weerarada jabhadda faano ay ka fulisay gobolka axmaarada ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya walaalkan cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya jabhadda oromada ee faano ayaa lagu soo warramaya inay sii xoojisay weerarada ay ka wado gobolka amxaarada islamarkaana ay khasaare culus gaarsiiyeen ciidanka xabashida itoobiya maamulka abiy axmed u qaabilsan gobolka kuura ee galbeedka gondar ayaa ku eedeeyey maleeshiyaadka faano inay gudaha u galeen magaalada gulaago islamarkaana ay burburiyeen xarumihii dowladda iyadoo ay sii kordhayso iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada federaalka iyo maleeshiyaadka amxaarada xafiiska isgaarsiinta degmada gulaago ayaa sheegay khamiistii in maleeshiyaadka faano ay gudaha u galeen magaalada ayna weerareen xarumaha maamulka islamar ahaantana ay gubeen toddobaatan iyo afar xafiis iyo saddex baabuur halka mid kalena ay kaxaysteen waxaana sawiro lagu faafiyey baraha bulshadu ay muujinayaan gawaari gubatay iyo burbur gaaray xarumaha dowladda saraakiisha ayaa sidoo kale ku eedeeyey maleeshiyaadka faano inay bartilmaamaysadeen hanti ay leeyihiin ugu yaraan labaatan qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee dalka itoobiya waxaana xafiisyada ay dhibaatadu soo gaartay ka mid ah golaha deegaanka waaxda garsoorka iyo isgaarsiinta xafiiska wadooyinka iyo gaadiidka xafiiska caafimaadka deegaanka iyo goobo waxbarasho guddi qiimeyn ku sameeyey dhacdadan ayaa shaaciyey in maleeshiyaadka faano ay sidoo kale qaateen dariiska ciidanka booliska kadib markii ay in muddo ah la wareegeen gacan ku haynta ammaanka deegaanka inkastoo ciidamo xoogan ay ku sugan yihiin gobolka amxaarada haddana wararku waxa ay tilmaamayaan in jabhadda faano ay u suuro gashay in muddo saacado ah ay gacanta ku dhigaan magaalada sida uu xaqiijiyey yohanes nagaso oo ah afhayeenka dhaqdhaqaaga faano ee waqooyiga gobolka amxaarada howlgalladan ayaa imaanaya iyadoo oo deegaano badan oo kale oo ka tirsan gobolka amxaarada ay weli ka socdaan dagaallo aada u xoogan islamar ahaantana warar hordhaca ay sheegayaan in si weyn loo jebiyey ciidanka xabashida itoobiya mahadsanid caliyare mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad bandhig cilmiyeed ah oo ka dhacday xarunta macadka khaliil ibnu axmed ee degmada buqa qable haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxamed munaasabadan oo ahayd mid lagu soo xirayay fatrada waxbarashada ee machadka barashada luqadda carabiga ee khaliil ibnu axmed alfarahidi ayaa waxay ka dhacday xarunta machadka ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan ardayda machadka machadka barashada luqadda carabiga ee khaliil ibnu axmed alfaraahidi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho فإن العربية هي لغة القرآن والسنة ولغة أهل الجنة في الجنة فهي لغة تطلبها الشعوب المسلمة وتحرصها على تعليمها لارتباطها بدينها وعباداتها فإن المسلم يستعينها على جميع الوسائل التعليمية فهي عزنا وشرفنا وقد اعتنت الأمة الإسلامية في سالف عهدها وخلفها باللسان العربي فكان لها العز والتمكين خذ مني تحية من قلب إلى قلب تحية أغلى من كل شيء تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسنا أختي الكريمة كنا معا ندرس العربية في معهد خليل بن أحمد الفراهيدي للدفعة الثانية في محافظة بخاخبلة لولاية هيران الإسلامية من أين كنت في العربية قبل بداية المعهد؟
أختي في الله كنت قبل بداية الدراسة لم أستطيع أن أتكلم العربية جيدا ولكن الآن تعلمت بحمد الله ومنه مفردات كثيرة وحوارات متنوعة حتى أستطيع أن أعبر الموضوعات وأتناقش مع من أريد بعد التحية ماذا عندك اليوم؟
عندي موضوع جديد يتعلق بالفتوحات في الولايات الإسلامية عامة كيف ترى إذا تحدثنا عن أحوال الفتوحات التي يشرفنا فتح المجاهدين في الأيام الأخيرة؟
أرى فكرة حسنة أن نتحدث فتح المؤمنين كيف حالك؟
بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟
بخير والحمد لله من أين أنت؟
أنا من صومال هل أنت صومالية؟
نعم أنا صومالية وما جنسيتك أنت؟
أنا سورية أنا من سوريا أهلا وسهلا maxaa lagu yidhaahaa afka carabiga baangad saaduurn maxaa afka carabiga lagu yidhaahaa roog bisaadun maxaa afka carabiga lagu yidhaahaa shallo bashdun maxaa afka carabiga lagu yidhaahaa saseeri naamuusiyatun sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa bogaadiyey heerka waxbarashada ah ee ardayda machadka luqa carabiya walaalayaal waa ashrafu luqaat waa luqatu alqur'aan waa luqatu alaxaadiis annabawiya calayhi salaatu wasalaam waa luqatu ahluljanna waxa weeyaan sidaasa waxay ku tahay ashrafu luqaat barashadeeda dadka muslimiinta ah waxay ku tahay waajib inay bartaan luqada carabiga maxaa yeelay diinkii allah subxana wataala noo soo dejiyey kitaabkiisii iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay ku soo degeen oo ay ku qoran yihiin luqa carabiya marka haddii aan luqadii la helin oon luqadii la fahmin oon la baranin waxa weeyaan waa la lumayaa dadku ma fahmayaan macaanidii qur'aanka iyo macaanidii sunnada ma fahmayaan sidaas weeyaan afhayeenka golaha nuqabada wilaayada hiiraan nabadoon cali maxamed cismaan abu caaisha oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ku booriyey ardayda machadka ah inay waxbarashada ku dadaalaan waxaan leeyahay horta luuqadda carabiga ha la adkeeyo xataa annaga odayaasha inaan u fadhiisanno waaye waayo qofku hadduu wax aqrin kara nasiib ayuu leeyahay waxaan leenahay marka dad yahow luuqadda carabiga dagaal ayaa ku socda ilaa haddaa dagaal ku socda ku hore maaha kii hore oo dowladihii hore ay la dagaalameen hadda kii ka daranaa socda waxaa la rabaa in luuqadda carabiga lala diriro laga baabi'iyo ummadda laga tirtiro si loo iloobo luuqadda saxiixa ah ee afka hooyo afka hooyo af soomaaligay dhihi jireen qolyihii annaga waxna soo baray laakiin afka hooyo waa luuqaddii carabiga machadka khaliil ibnu axmed alfaraahidi ee barashada luuqadda carabiga ayaa ah machad hoostaga maktabka dacwada wilaayada hiiraan mahadsanid cabdiqani askarta dowladda federaalka xabashada etoobiya ayaa isboorooyin soo dhigtay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya ciidamada dowladda saliibiyadda itoobiya ayaa kordhisay isbaarooyinka ay lacagaha baadda uga qaadanayaan dadka ku dhaqan dhulka ay gumaysato ee soomaali galbeed dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibyadda itoobiya ayaa waxaa marba marka ka dambeysa kusii xoogeysanaya dhibaatooyinka ay ciidamada xabashida itoobiya iyo kuwa maamulka dabaqoodhiga u ah ee ay ka dhisteen dhulkaasi ay ku hayaan dadka shacabka ah isbaarooyinka ugu badan ayaa waxay ciidamada itoobiya u yaalaan goday ilaa afaafka hore ee baabili kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka ku dhaqan halkaas lacag u dhaxaysa toddobiyo toban kun ilaa soddon iyo afar kun oo bir ayaa laga qaadaa gaadiidka waxaana gaadhigii ka soo baxa goday kuna sii jeeda afaafka hore ee baabili uu la kulmaa in ka badan dhowr iyo labaatan isbaaro tani ayaa qayb ka ah dhibaatooyinka xargaha goostay ee ciidamada salibyadda itoobiya ay ku hayaan bulshada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya kuwaasoo xiliyada qaar dil iyo dhaawac u geysta dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulkaas mahadsanid abu xasaan ardayda rawdada aan manhal ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada bu'aal ee wilaayada jubbada dhexe waxay ahayd munaasabad kooban ay bandhig cilmiyeed ku sameynayeen arday da'yar ah oo wax ku barta rawdada almanhal ee hoos tagta macaadka qurduba faraciisa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ardayda da'da yar ee wax ku barta rawdada almanhal ayaa subax weliba u soo jarmaada sida ay wax ku baran lahaayeen qorista iyo akhrinta iyo culuumta kale ee sharciga ah waxaana waxuu dhiga haween maclimaad ah ugu horeyn mid ka mid a ardayda wax ku barta rawdada ayaa kelimad kooban ka jeediyey bandhig cilmiyeedka waxayna sharaxaad ka bixisay rawdada iyo waxyaabaha lagu barto فنحن طلاب بمدرسة روضة منهل لتعليم الصغار افتتحت هذه الروضة عام 1445 هجرية في شهر ربيع الأول تعلمنا في هذه المدة علوم مختلفة منها القراءة والكتابة وبعد الأذكار والأناشيد الإسلامية وأخيرا نشكر الله سبحانه وتعالى ثم المعلمات اللاتي بذلنا جهودا كثيرة ونقول لهن جزاكن الله خيرا جزاء ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لما يحبه الله لماذا أرسل الله رسول؟ أرسلهم للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه ما هو فائدة التوحيد؟ فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب والهداية في الدنيا وتكسير الجنود ما هي التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة ما هو أعظم الذنوب عند الله؟ أعظم الذنوب عند الله الشرك بالله intaasi kadib ardayda ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho كمرات بالدين الإسلام الإيمان الإحسان ما هو الطاغوت الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيل الله كم أركان الإيمان أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أحكام المستقيمة والتوحيد من نون تسكن وللتوحيد أربع أحكام فقد تبيني فالأول الإظهار قبل أن أفيد للحق ست رتبة وتعرفي عز فاء ثم عين عاء مهملة ثم غين غاء وثاني إدغام بكتب العطاء في أملنا عنده خطبتا من ربك ربي الله الذي خلقني ورزقني وخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وهو خالق كل شيء ورازقه بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دينك دين الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه وأهله ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله macadka qurdaba farciisa degmada bu'aal ee rawdada hoos tagto ayaa soo saara jiil xambaarsan culuumta sharciga ah iyo weliba tan maadiga ah si lamida faracyada kala duwan uu ku leeyahay wilaayaadka islaamiga ah guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andulus waa naga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu